Xarunta qurxinta bilaanta Hobale ee magaalada Beledweyne ayaa tababaran qowati in ku badan labaatan bilanga tababarkii waliba laga baradaya ilaa saarka noocyadiis shaldubanga xilka saxaashi oo ee milkiilaha xarunta qurxinta bilaanta Hobala walibana markiya tababarka hadhamaad iyo lahadalay warbaahinta walibana ayaa ku warbiidaya ahmiyada uu sanglaya tababarkunga gabdho waxaan ahay milkiilaha hobaal beauty saylan waxaan tababar u furnay arday gaarayo labaatan ilaa shan iyo toban oo gabdho yaryar ah kuwaasoo la barayo cilaanka noociisa kala duwan si iyagoo guryahooda joogo ama xarumo ay uga shaqaysan karaan gacantoodana ay uga ceelbixi karaan saasaan tababarka aan u fuurnay tababarkeenna wax oo qarshaadaha hadda ardayda aan ka qaadana ma lahan mudada uu soconayana waxaa waayen lix bilood ilaa afar ilaa saddex qaadba qof walba waxawaayan soo dhisaynka iyo nashaqada uu ku keeni karo oo koobiga ugu fiican yahay qofka ugu adag eena soo mara waxawaayan lix bilood aan wax ku barnaa waxaana rajayneynaa gabdhaha soomaaliyeed iyo haweenka inay muxuu ahaay waxbarashada xirfada gacanta ay ka faa-iideystaan iyagoo guryahooda joogana ay wax ku qabsan karaan waxaan rajaynayaa intaan iyo inka badan inaan muxuu ahay aan qabanno oon waxbarno oon wax u faa-iideyno sa annaga wax u faa-iideysanay aan iyagana walaalahan soomaaliyeed aan ugu faa-iideyno ee iyaguna ay gacantooda ugu celbaxaan biidnillaah waxaana kumid ee gabdhahii ku faa-iideysaday tababarku ayaa u mahadnagay maamulaha xarunta bilaante hubaal ee magaalada beledweyne mid ahay ardayda wax ka barato hubaal beauty cylon waxaa ka bartaa cilaansaar waa mahad celinaa macalimadeeda insha allah waxaa rajeynaa maalinta markaa baranin inaa ku shaqeyn doono way mahadsan tahay macalimada bartaa xirfada cilaansaarka waxaan rajeynaa inaa ku shaqeyn doono markaa barto insha allah waxaan kamid ahay ardayda barato cilaansaarka howaal oo u mahad celinayaa macalimadeyda waxaan kamid ahay ardayda wax ka barato howaal beauty waxaan u mahad celinayaa malkiilayaasha waxaan rajeynayaa xirfada aan ka bartay inaan
ujeedka tababarkunya weliba uu sahayay sidii gabdho xirfadiyo cilaan saarka korlanka qaadan lahayeen sidii oon ka shaqaysadana haweenka soomaaliyeed